wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa shir guddoomiyey kulanka bilaha ah ee guddiga maamul wanaagga maaliyadda ee magaciisa loo soo gaabiyo f g c kaas oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka ee wada shaqeyn tala leh dowladda dhexe ee soomaaliya shirkan waxaa ka qaybgalay xubno ka kala socday wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xafiiska ra-iisul wasaaraha maareeyaha degada muqdisho agaasimaha hay-adda socdaalka iyo xubno matalaya saaxiibada caalamiga ee soomaaliya waxaana diiradda lagu saaray horumarka iyo sar uqaadida dakhliga gudaha xoojinta nidaamka maamulka maaliyadda iyo casriyeynta hanaanka iibka qaranka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay ku dhaqmidda nidaam ay ku dheehan tahay daahfurnaan iyadoo loo raacayo habmaareynta maamulka maaliyadda guud wuxuuna sidoo kale tilmaamay wasiirka in dadaal xoogan loogu jiro sidii loo kubcin lahaa dakhliga si loo gaaro isku filnaan dhaqaale guud ahaan waddankeena soomaaliya